halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udnogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka lixaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray waxaanan uga gudbi doonnaa cutubka toddobaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaana diiradda la saarayaa mawduuca quseeye in masiixu u yahay wadaadkeenna sare waxaana lagu macneeyaa wadaadnimadiisa isla sidii derajadii malkisadaq markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay ama aannu ka faalloonaynay ballamada ilaah uu ina siiyey isla sidii nebi ibraahim ilaah uu u siiyey laba ballan ayaa innaguna aan la wadaagnaa ibraahim ballamadaas iyaga ah waayo nebi ibraahim waa aabbaha kuwa rumaystay oo wuxuu u weyn yahay ama aabbo u yahay rumaystayaasha oo dhan waxaa kaloo labadiisii ballan soo raacaya laba kale oo ah in masiixu dembiyadeenna u dhintay oo uu sare kacay iyo inuu haatan fadhiyo midigta ilaah isagoo ah wadaadka sare oo ilaah horgeynaya baryotankayaga waxaanan kaloo aragnay in wax waliba ay tusaale ama masaal horudhac ah u ahaayeen masiixa oo markii masiixu u yimid wax waliba ee masaal ahaan u taagnaa ayaa la soo kaamilay tusaale ahaan waxaa beryihii hore dadka reer banu israa'iil ay magangal ugu carari jireen magaalooyinka magangalka ee loo sameeyey kuwa sida kama'a ah wax u dila si aan iyana loo dilin islamarkaaba oo qaraabada qofka la dilay aannu uga aarsanin ficilkaas isaga ah wuxuu masaal u ahaa masiixa oo isagu magangalyo siinaya dembiilayaasha haddaan markaasi caawa soo gebagabayno cutubkii lixaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee baalka saddex boqol siddeetan iyo lix ee isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray cibraaniyada waxaana qorninku uu leeyahay sida tan tan aynu sida baroosinka nafta u haysanno mid adkaan iyo hubaal ah oo gelaysa waxaa daaha ka shisheeya meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiis ah sidii darajadii malkisadakh markii masiixu uu ku laabtay samada ama jannada oo ah halkii uu markii horeba inooga yimid wuxuu qabsaday jegada wadaadka sare oo waxaa qoraha oo hoga tusaalaynaya cibraaniyada uu leeyahay waxa daaha ka shisheeya waxaa masiixa lagu masaalaa in isla sida wadaadka saree uu u galo macbudka uu isaguna u galo samada oo qoraha oo mar kale sifaynaya ama caddaynaya isku barbardhiggaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka cibraaniyada cutubka siddeedaad aayadda shanaad inkastoo aynan gaarin weli sida tan kuwa u adeega waxa ah u ekaanta iyo hooska waxyaalaha jannada haddaba masiixu wuxuu ka gudbay quduuska quduusyada wuxuuna hor istaagay ilaah isagoo soo hordhigaya dhiiggiisii wuxuuna fadhiistay midigta carshiga ilaah haddaba waxaa jiray kala duwanaan u dhaxaysa masiixa iyo haaruun haaruun sooma garab fadhiisanin ilaah macbudka meeshiisa quduuska ah waxaa yeelay hal kursi wuxuuna ahaa kursiga naxariista oo ilaah baa halkaasi joogay shaqada haaruun waxay ahayd inuu halkaasi yimaado hal goor sannadkiiba oo markii uu yimaado si deg deg ah ayuu ku baxayaa oo welibana si deg deg ah ayuu ku soo gelayaa haddaba waxaannu leennahay innaga maanta ciise masiix kan wax waliba ay ku soo arooraan ama ay ku soo biyo shubtaan oo wuxuu fadhiistay dhanka midig ee weynaha samooyinka ku jira oo waxaa qoraha warqaddii cibraaniyada uu leeyahay sida ku qoran aayaddii sagaal iyo tobanaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada sida tan tan aynu sida baroosinka nafta u haysanno waa rajada ah in masiixu u yahay kan howrgalaha u ah nafsaddeenna ama nolosheenna waxaan leennahay dhegaystayaal qalbiqaboojin ka badan tii nebi ibraahim waayo innaga wadaadkeennu wuxuu kol hore hor yimid ilaah oo innaga ayuu ilaah inoo baryayaa oo waa dhexdhexaadiyaha u dhexeeya ilaaha quduuska ah iyo dadka dembiga leh aniga iyo adigaba aynu ugu horrayne waxaannu dhegaystayaal iminka intaasi ku soo ekaynaynaa cutubkii lixaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada oo aynu ku soo aragnay qidcada ugu adag ee kitaabka quduuska ah ku qoran waxaanan isla garannay in badbaadinta masiixa ee ku timaada rumaysadka aan la waynaynin laakiin la waayayo abaalmarinta lagu helo noloshayada masiixinimo haddii aynu si hagaagsan ugu soconno waxbaridda kitaabka quduuska ah oo aynu nafaqada ruuxana ka helno ama inooga timaado waxbaridda hagaagsan ee rasuullada markaa noloshayadu waxay yeelanaysaa kororsiimo dheeraad ah waxaan markaasi bilaabaynaa inaynu ka midho dhalinno nolosha masiixinimada ee aynu ku helnay rumaysadka masiixa haddaan markaasi intaasi uga baxno cutubkii lixaad ee kitaabka quduuska ah waa kitaabka cibraaniyada ee ayaannu iminkana idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka toddobaad ee kitaabka cibraaniyada cutubkan toddobaad iyo weliba inta ka dhiman warqaddan loo qoray cibraaniyada waxaa looga hadlayaa maaddada ama mawduuca quseeya masiixa nool oo iminkadanna fadhiya gacanta midig ee ilaah waa mawduuc beryaheenna aan laga xasuusanin wehelnimada masiixa waxaana aalaaba kiniisadaha iyo wehelnimada masiixiyiintu ay isugu yimaadaan looga hadlaa wax ku saabsan dhimashada iyo sarakicidda masiixa taasina waa wax wanaagsan laakiin saaxib waxaannu u baahannahay inaynu soo aadno ama u nimaadno masiixa nool oo iminka fadhiya gacanta midig ee ilaah oo howsha uu hayana waa dhexdhexaadiyanimada dadka iyo ilaah haddaba hubaasha howshaasi masiixu uu inoo hayo ayaa noqonaysa waxa tijaabinaya noloshayada ruux ahaaneed ama masiixinimo waxaa jira haddaba tiro gadmaysa marka la eego cutubkan oo aad noloshaada dhexgelinayso su-aasha laisweydiinayo waxay tahay sidee baa cutubkan toddobaad ee warqaddan cibraaniyadu uu u saamaynayaa noloshayada masiixinimo ama ruux ahaaneed qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu isbarbardhigayaa wadaadnimadii malkisadaq iyo tii haaruun waxaannu marka ay sidan tahay ugu horumarinaynaa maaddada koowaad oo ah wadaadnimadii masiixa oo masaal ahaan horay loogu sii sheegay inay la mid tahay tii malkisadakh si markaasi aynu arrinkaasi isaga ah wax uga ogaanno ayaannu iminka idin bilaabaynaa meeriska cutubka toddobaad waxaanaan sida caadada inoo ah ugu horumarinaynaa aayadda koowaad waxaana meerisku uu ka bilaabanayaa baalka saddex boqol siddeetan iyo lix ee kitaabka axdiga cusub waxaana qoran sida tan malkisadaqan oo saalim boqorka u ahaa wadaadkii ilaaha ugu sarreeyana ahaa wuxuu la kulmay ibraahim oo ka noqday layntii boqorrada wuuna barakadeeyey markii la eego tarjumada ingiriisiga ah waxaa erayada ugu horreeya sidaas daraaddeed waxaana eraygaasi loo isticmaalay in laysku xidho wixii horay loogu soo sheegay warqaddan iyo waxa imaanaya waxaanay gadaal warqaddu inoogu celinaysaa aayaddii labaatanaad ee cutubka lixaad oo ah aayadda ugu dambaysa markaasoo qoruhu uu lahaa meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiis ah sidii darajadii malkisadaq haddaba malkisadaq wuxuu ahaa mid masaal ahaan u taagan masiixa markii aad eegto qaybta taariikhaha ee baibalka ayaa malkisadakh loogu yeeri jiray boqorkii saalim iyo wadaadka ilaaha ugu sarreeya waxaana qisadiisu ay ku qoran tahay kitaabka bilowgii cutubka afar iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa afar iyo labaatan welibana wax badan laga odhan maayo qisadii noloshiisa ama taariikhdiisii malkisadakh haddaba magaciisa waynu iloobi lahayn laakiin ruuxa ilaah ayaa isaga iloobin ama hilmaamin markii aynu soo gaarno zabuurka boqol iyo toban aayaddiisa afaraad ayaa mar kale magaciisa la soo qaaday oo waxaa zabuurluhu uu leeyahay isagoo sii sheegaya masiixa imaan doonay iyo derajadiisa sida tan adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii derajadii malkisadakh haddaba dhegaysta aniga iyo adiguba waxaynu iminka joognaa wakhtigii wadaadnimadii masiixa waxaa iminka jira dhegaystayaal kuwo badan oo baibalka dooda ka keena oo diidan ereyga ku talagalka wadaaddada qaarkood ayaan afkooda laga maqlaynin ereygaas isaga ah ee quseeya ku talagalka ilaaha baaqiga ah marka ay sidan tahay ayaan anigu ereygan isticmaalayaa waayo waa erey ku qoran kitaabka quduuska ah ereyga ku talagal waa wax saameeya qarniyada kala duwan oo wuxuu quseeyaa nidaam soo jireen ahaa oo ilaah bilaabay si loo meelmariyo ujeeddooyinka ilaah uu ka leeyahay aadamiga tusaale ahaan xilliyadii hore markii aad eegto kitaabka axdigii hore haaruun baa ahaan jiray wadaadka sare waxaa taasoo ay ka micno tahay in faraca kale oo aan isaga ka imaanin aannu qaadan karin jegada wadaadnimada waxaa kaloo dhisnaa macbud dadku ay imaan jireen maanta waxaannu leennahay haddaba wadaad sare ha yeeshee kama howlgalo macbudyo dunidan ka dhisan wuxuu fadhiyaa wadaadkan sare gacanta midig ee ilaah oo ilaa maantana halkaas ayuu joogaa isagoo ka wada howl dhexdhexaadiyanimo maadaama aan qorniinka laga helaynin warbixinno badan oo quseeya malakisadakh ayaa haddana waxaa jira warbixinno kooban oo isaga quseeya oo ku qoran warqaddan cibraaniyada waxaa warqaddii cibraaniyada cutubka shanaad aayadda tobanaad laynoogu sheegay wax ku saabsan wadaadkii sare ee malakisadakh ahaa oo waxaannu soo aragnay in qoruhu uu lahaa oo ilaah baa isaga wuxuu ku magacaabay wadaad sare sidii derajadii malakisadakh marka qoruhu sidaas uu leeyahay wuxuu ka hadlayaa masiixa oo uu derajo ahaan la simayo malakisadakh weliba waxaan kaloo wax malakisadakh ku saabsan ku soo aragnay aayaddii labaatanaad ee cutubka lixaad markaasoo qoruhu uu lahaa meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiis ah sidii derajadii malkisadakh mar kale ayaa qoruhu uu ku soo celinayaa marka aynu soo gaarnay cutubkan toddobaad aayaddiisa koowaad wuxuu leeyahay malikisadaqan oo saalim boqorka u ahaa wadaadkii ilaaha ugu sarreeyana ahaa wuxuu la kulmay ibraahim oo ka soo noqday layntii boqorrada wuuna barakadeeyey cutubkan ayuu qoruhu wax badan ku soo xiganayaa malikisadakh aayaddan furaha u ah cutubkan waa aayadda toddoba-iyo tobanaad markaasoo qoraha warqaddan cibraaniyadu uu leeyahay waayo isaga waxaa loogu markhaati furay adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii derajadii malkisadakh maadaama aynu eegayno masiixa oo leh wadaadnimada la midka ah tii malikisadakh ayaa waxaa loo baahan yahay inaannu wax badan ka ogaanno wax ku saabsan malakisadakh waxaanan iminka dib ugu noqonaynaa halka taariikhda malkisadakh ay ka bilaabanayso sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka afar iyo tobanaad dhacdadan ku qoran kitaabka bilowgii cutubka afar iyo tobanaad waxay dhacday markii wiilkii ibraahim adeerka uu u ahaa uu degay sodom waxaana cutubkaasi ku qoran dagaalkii ugu horreeyey ee kitaabka quduuska ah lagu sheego boqorradii bariga ayaa waxay samaysteen gaashaanbuur oo waxay ku soo duuleen boqorradii galbeedka kuwaasuna waa boqorradii degganaa nawaaxiga badda mowtan boqorradii bariga waxay ka adkaadeen kuwii galbeedka waxayna kaxaysteen mood iyo nool oo ay ku jiraan dad ay u kaxaysteen inay addoommo u noqdaan caasimadihii oo dhanna way bililiqaysteen markaasaa farriin loo keenay nebi ibraahim oo waxaa loo sheegay in nebi luut iyo rag iyo dumar kaleba ay kaxaysteen boqorradii bariga isla markiiba nebi ibraahim wuxuu hubeeyey saddex boqol iyo siddeed iyo toban dhallinyaro ah oo ka mid ahaa kuwii isaga hantidiisa iyo xoolihiisa maamulayey waxaana taasu ay muujinaysaa in nebi ibraahim uu lahaa qoys ballaaran inkastoo wakhtigaas isaga ah aannu isxaaq dhalan oo welibana ismaaciil ma dhalan sida abbaarta ah waxaa markaasi sida abbaarta ah soo baxaya in shaqaalaha guriga nebi ibraahim joogay ay ku dhowaayeen ilaa iyo kun qofood markii uu soo kaxaystay saddex boqol iyo siddeed iyo tobankaas dhallinyarada ah ayuu weerar gaadma ah ku soo kiciyey ama ku soo qaaday si uu kaga guulaysto boqorradii bariga danta weerarka uu ka lahaana waxay ahayd inuu soo kaxaysto wiilkiisii nebi luud ahaa laakiin weliba markii uu weerarka soo qaaday waxaa u suurto gashay inuu soo furto boqorradii sodom iyo kuwii kale ee horay looga adkaaday haddaan wax idinka bidhaaminno kitaabka bilowgii cutubkiisa afar iyo tobanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan markuu ka soo noqday layntii kadorlaa cumar iyo boqorradii la jiray kadib ayaa boqorkii sodom abraam kaga hortegay dooxa shaweh oo ahayd dooxadii boqorka boqorkii sodom hal arrin buu u soo jeediyey nebi ibraahim ibraahimna waa ka diiday oo isla markiiba waxaa soo dhex galay qisada malikisadaq sida ku qoran aayadda siddeed iyo tobanaad ee cutubkan afar iyo tobanaad oo wuxuu qorniinku leeyahay oo malikisadaq oo ahaa boqorkii saalim baa keenay cunto iyo qamri wuxuuna ahaa wadaadkii ilaaha ugu sarreeya haddaan taariikhdii malikisadaq iyo sidii baalasha kitaabka quduuska ah oo ku soo galay halkaasi aan ku dhaafno ayaannu iminka ku soo noqonaynaa warqaddan cibraaniyada oo waxaannu bal eegaynaa waxa ay inoo raaciso waxaanan la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol siddeetan iyo lix ee axdiga cusub cutubka toddobaad aayadda labaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo ibraahim wuxuu isagii wax kasta ka siiyey toban meelood oo meel malkisadakh hortii waxaa magaciisii lagu fasiray boqorka xaqnimada dabadeedna boqorka saalim oo ah boqorka nabadda haddaba mufasiriinta qaarkood bay la tahay in saalim ay tahay yeruusaalem ha yeeshee aniga ilama ahan sidaas saalim magaceedu wuxuu ka micno yahay meeshii nabdoonayd wuxuu markaasi malikisadakh ahaa boqorka nabadda wuxuu kaloo ahaa nin loogu yeeri karo shirarka nabadda wakhtigiisii waxaanan hubaa inuu ahaa boqor xukuma magaalada magaca saalim wadata laakiin taasu kama dhigna inuu ahaa boqorka yeruusaalem wuxuuse weliba noqon karaa boqorka meel waliba laakiin meeshii uu xukumayey waxay ahayd magaalo nabdoon waxaa kaloo malikisadaq loogu yeeray inuu ahaa boqorka xaqnimada magaciisuna wuxuu ka micno yahay boqorka xaqnimada oo markii aad eegto luqadda cibraaniyada ayaad arkaysaa in melig ay ka micno tahay boqor sadaqna ay ka micno tahay xaqnimo yeremiyah ayaa mid ka mid ah aayadihiisii ku sifeeyey ilaah inuu yahay ilaah xaq ah oo wuxuu ula jeedaa in yahweh uu yahay xaqnimadeenna malakisadak waa wadaadka ilaah ugu sarreeya haddaba innaga waxaa wadaad sare inoo ah maanta masiixa iminka tan xiisaha leh waxa weeye in malakisadaq uu la kulmay nebi ibraahim wuxuuna malakisadaq qudhiisa keenay cabitaan iyo kibis waxaanan isleeyahay labadaasi qofood ee magaca iyo muunadaba lahaa wakhtigii axdigii hore waxay xusuusnaayeen cashadii ugu dambaysay ee sayidkeenna waayo mar waliba ee la soo xusuusanayo cashada sayidkeenna ciise masiix waxaa la cunaa kibista oo u taagan jirkiisa iyo sharaabka oo u taagan dhiiggiisa haddaba waxay dhowrayeen ama sii saadaalinayaan imaanshaha masiixa oo markaasi iyada ah imaan doonay muddo laba kun oo sannadood ah dabadeed aniga iyo adiga waa kuweenna masiixiyiinta ahe waxaynu cunnaa rooti iyo canab la miiray si aynu u xusuusanno jirhkiisii iyo weliba dhiiggii uu inoo daadshay masiixa raggaas magaca weyn ku leh qorniinka ayaa xasuustay cashadii u dambaysay ee sayidka maalintaasi fog haddaba ha i weydiinin inaan kuu sharaxo laakiin waxaan dareenkiinna u soo weecinayaa dhegaystayaal kibista iyo canabka la miiray oo mid astaan uu u yahay jirhkii masiixa kan kalena astaan uu u yahay dhiiggii masiixa si kaloo oo aad ku aqbali karayso ma lahan inaad rumaysato hadalladii ilaah iyo waxa ay tibaaxayaan mooyaane haddaan faalladii gaabnayd intaasi ku soo ekayno ayaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal warqaddii rasuul bawlos uu qoray cibraaniyada cutubka toddobaad aayadda saddexaad waxaana weli la sii faaqidayaa malakisadaq oo isagu astaan ama masaal u ahaa masiixa oo wuxuu qoruhu leeyahay aabbo ma lahayn hooyana ma lahayn abtirsiinyana ma lahayn oo isagoo aan lahayn bilowga maalmaha ama dhammaadka nolosha laakiin la ekaysiiyey laakiin loo ekaysiiyey wiilka ilaah ayuu weligiis wadaadsii ahaanaya waxaannu aayaddan ka ogaanaynaa in malakisadaq uu ahaa masaalka masiixa iyo mid astaan muuqato u ahaa ciise masiix sayid ciise masiix bilow ma lahayn dhammaadna ma lahayn isagu wuxuu joogay bilowgii welibana dhammaadkana wuu joogayaa oo waa alfa iyo omega haddii aad dib ugu noqoto wakhtigii tegay halkaas ayuu joogaa oo welibana mustaqbalka isaga ayaa u horreeya saaxib wuxuu ku dhex jiraa wakhtiga oo dhan oo isagaa waayaha ka cadcad sidee baa haddaba loo heli karaa qof isaga lagu masaali karo malakisadaq wuxuu ku jiraa kitaabka bilowgii waana kitaab abtirsiinyo oo wuxuu inoo sheegayaa meesha qof waliba oo magac leh oo kitaabka ku qoran uu ka yimaado waxaa laynoo sheegay in aadan uu dhalay qaabiil iyo haabiil iyo weliba seed oo u dhashay kadib markii qaabiil uu dilay walaalkiis haabiil waxaa kaloo laynoo sheegayaa in nebi ibraahim aabbihiis la oran jiray tarax oo nebi ibraahimna wuxuu dhalay isxaaq isxaaqna wuxuu dhalay yacquub iyo ceesow sida ku qoran kitaabka bilowgii waxaana kitaabka laynagu siinayaa abtirka mid waliba ee ku qoran ama la soo magac qaado ha yeeshee malakisadaq wuxuu soo dhex galay baalasha kitaabka quduuska ah oo meeshii uu ka yimid iyo meesha uu aadayna laynooma sheegin markii uu soo dhex galay baalasha kitaabka quduuska ah lama arag meeshii uu ka baxay iyo taariikhdiisa toona su-aasha soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa waxa ilaah baalasha kitaabka quduuska ah uu uga bixiyey malakisadaq ha yeeshee malakisadaq wuxuu ahaa mid masaal u noqonaya wadaadnimada masiixa waxaana waxyiga ku qoran zabuurka boqol iyo tobanaad aynu ku arkaynaa in malakisadaq sawir ahaan uu ugu taagan yahay wadaad kale waana wiilka ilaah oo wadaadnimadiisuna way sii waaraysaa oo dhammaad ma lahan kan waxyigu uu quseeyo kaasuna waa ciise masiix waayo isagu waa wadaad weligiiba jiraya sabuurluhuna wuxuu yidhi adigu wadaad baa tahay sidii darajadii malkisadaq haddaan intaasi ku soo ekayno darsigeennii caawa ayaannu dhegaystayaal idiin sheegaynaa in cashirku habeen dambe halkii uu ka sii socon doono
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin